إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha waddanka soomaaliya kusoo duulay iyo ciidamada dowladda federaalka ee ka hoos shaqeeya waxaa deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dowla diini ah loogu soo xiray in ka badan konton macalimiin ah oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada afgooye nin ay dhibaato u geysteen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya ayaa sheegay in markuu arko ciidamadii dhibaatada u geystay ou naarfuhu ku kaco maxkamadda radul mudaalim ee walaayada islaamiga ah banaadir ayaa riday xukunno kale oo la xiriira dhulal la isku haystay dad gaaraya boqol kun ayaa waddanka jarmalka ugu dhintay cudurka coronavirus إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan jubbooyinka waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto halkaas oo laga maqlayay risaasta la isweedaarsanayay welina ma aanaan helin khasaaraha ciidamada shisheeye kasoo gaaray weerarka ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla jubbooyinka waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen deegaanka yoontoy iyo cabdulabiroo leh oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ee shisheeyaha ku daaban sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku sugan buundada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shabeellada hoosena waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka dagaal culus ku qaadeen deegaanka beriire ee duleedka magaalada afgooye halkaas oo dagaal culus ka dhacay isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada janaaleh iyo deegaanka sibiid oo dhaca duleedka magaalada afgooye sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helaya duqeymo ciidamada shisheeye laba maalin ka hor loogu geystay deegaanka laanta buuro kuwaas oo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ciidamada ugandha dhimashadu waa afar askari oo ugandhays ah halka dhaawacuna uu yahay afar kale qaybo ka mid ah teendhooyinkii u xiray ciidamada ugandhayska ayaa gubtay shabeellada dhexe waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen ciidamada burundi oo ka dhacay degmada mahadaay waxaa deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dowla diini ah loogu soo xiray in ka badan konton macalimiin ah oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada afgooye dowradan oo socotay muddo toban maalin ah ayaa waxaa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose u qabatay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka wuxuuna magaceedu ahaa nusratul qur-aan shicaarkeeduna wuxuu ahaa waratilil qur'aana tartiila waxaana ka faa'iidaystay konton iyo lix macalin oo ka kala yimid deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada afgooye qaar ka mid a macalimiintii loo qabtay dowrada ayaa ka waramay waxa ay ka faa'iideen anigoo ah macalin maxamed cumar cali insha allahu tacaala waxaanu ka faa'iidnay dowradaasi tasxiixu qiraa'ati alqur'aan baan ka faa'iidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa umahadiyaan uma bacda dalika walaayada islaamiga oo ka tirsan deegaanka afgooy gaar ahaan maktabka dacwadda dowro maynantanqawaday dowradaas mayba socotay maalamo toban maalmood ayaa macnaha markaas deegaankan ka socotay insha allahu tacaala dowrada waxaan ka faa'iiday wax aad u fara badan oo meesha lagu soo koobi karin tuulada nuungar unuka noolno walaayadan alxamdulilah unuka hoos noolno may faraxaad ee roogne qur'aankii oo kariimka ahayey oo dhowr sin un akhri jirnay wixii un macnaa ka baranay wixii galadaad ani jiray un macnaa geega tajwiidkale ninku saxay qaala sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah الله تعالى مدة طبعا برئ waxaa ku socday tuulada nuun doore oo isku sahaaw nudqiga oo xuruuful hijaa'iya iyo qaar oo suuradaha ku mid ah waana kii guulaysana insha allah kole macalimiinta qaar akhriyaayeen sidoo kale waxay walaayada islaamiga ah ka codsadeen inay u soo celceliyaan dowraadka noocaan ah ee aqoontooda diineed kaabaya ilaahay khayr alas ingijaazi codsamay oo ee meeli un hadda geeka noolna inay macalimiintana oo alxamdulilaahi insha allahu tajwiidka laniin kordhiyo macnaha wixii noo qaldan lanoo saxo diyaaraan ana marka mayba codsadaana insha allahu tacaala walaayada intii warkunku gaabineh oo macnaha markaasay hordhiintar daargeliya insha allahu tacaala haddana walaayada waxaa ku codsadaana inaa saniin kordhiso walbarashadaan oo maasha allah ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ayaa haddana dhanka kale juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii dadka muslimiinta ah ay u fahmi lahaayeen diintooda iyo macaanideeda nin ay dhibaato u geysteen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya ayaa sheegay inuu markuu arko ciidamadii dhibka u geystay oo neerfuhu ku kaco faahfaahinta warkaan sikiriye cumar ayaa soo jeedinaya waa mid ka mid ah dhibanayaasha ay waxyeeleeyeen ciidamada shisheeye ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo ramadaan abuukar qaasim ayaa waxaa dhaawac culus u geystay ciidamada shisheeyaha xilli uu ku sugnaa goob ganacsi ah oo isaga uu leeyahay waxaana uu dhibano u yahay ciidamada shisheeyaha isagoona dhaawacaasi ku waayay mid ka mid ah lugihiisa ramadaan ayaa waxa uu sheegayaa in marar badan uu dacwo geystay xarumaha dowladda federaalka balse isku dhiib iyo meemeerin badan uu iska daayay dacwadaasi aniga dacwaan qortay dacwada markaan qortay maxkamadda gobolka banaadir aa geeyey waxaan horta isbitaalkiyaa tegay warqadaa kasoo qaatay sawiraa iska qaaday wixii dhammaa ayagoo isku dhegana maxkamadda galaan samaystan faad maxkamadda waa fahmi waaya marka isku dabana qaad shidaal badan wax badan waa gale juhdi badanaa geliyin faad xeelalaal intaa kasoo bilaaba hoos nina cabdiweli oo la dhahaa ayaa liigu dhiibay kii coronavirusa dhacay urin faad iska babaxo oo bilaaban faad ninkii oo reerban rintii inuu dhulka qaado wuxuu yiri dhowr jeer aan isku daynay inaan maxkamad aan u gudbino macnaha dacwad amazon in faad waan suurtagelin soo in faad waxa natiijaan macnaha ka masweena aniga lagu wari asiga macnaha iyagu wareejin dhin baana ka wareejiya haddana galka nin kale waxay yaldhaha ku wareejin faad waa haddana warqad kala soo qortay galkii yaa la wareejiyey meesha ninkii yaa lagu wareejiyey ninkii wuxuu yiri haddana maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ku gudbina in faad wixii isku dhiibay noqdeen markii dambe waxaa la yiri alxaasil aniga kusoo wicine iskaba joog baa sidaa meeshaan soo laalaaban in faad intaas kadib ramadaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi markii aan arko ciidamada shisheeyaha oo hortayda marayo waxa igu kaca neerfaha maadaama dadkii igu xadgudbay ay hortayda marayaan sidaas daraaddeed waxa aan dareemaa xilliyadaas murugo aad u ballaaran aniga saa u joogin inuu nin xaqiisa maqan yaha anfaad oo dhib loo geystay isxawil ciyaal ah aad iyo aad marka inta maraya mar walba xanuun ay qabtan faatan marka meesha marayaan marka arko aad iyo aad macnaa da neerfa igu kacan faat waayo nimankii oo wax lagaga qaban hortaadana maraaya anna weligay askari ma naqan infaad siyaasad weligay ma gelin infaad weligay qori ma qaadan ciyaalkiisa farsamadaas baalahan iyo waxaana ilaahay ay bareen faat kuwaana iska daba socdaan faat ciidamada shisheeyaha ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waxaa dhibanayaal u ah dadyow badan kuwaas oo ku nool magaalada muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya kuwaas oo dhaawacyadii ay u geysteen ilaa iyo iminka la nool islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabanayso maxkamadda radul madaalim ee walaayada banaadir ayaa riday xukunno kale oo la xiriira dhul la isku haystay haddaba kusoo dhowaada codka qaadiga oo faahfaahin ka bixiyey dacwadda saddexaad ee lagu soo dacweeyo dhulka ku yaala degmada hurwaa dhulkaas haddaan ka hadlo waa laba boos oo bannaan oo isi xatooye ah ayay u gadatay waxayna u samaysatay laba markhaati annagoo joogna oo dhulka wax ku leh markaas ayaana la soo wacay waxaana lagu yidhi gabadhan ma taqaaniin haddii aad taqaanaan u saxiixa dhulka markaas ayaan ku dhahnay waan saxiixaynaa ee dhulkaas aabbe aadan cawaalima ku qoran yahay oo wiilkiisa uu dhexlaayo markaas ayaa la weydiiyey faadumo waxaana lagu yidhi yaa horreeyey ninkaaga iyo aabbihiis geeridooda waxayna tihi sheekh dubay jooga ayaan weydiiyey wuxuuna igu yidhi nin dhintay dhaxal kuguma lahan warkaas oo ay ula jeedo aabbe aadan cawaale warkaas caddayntiisa oo dhammaystiranna waan wadaa intaa kadib waxaa la weydiiyey mudocaleyhi cabdirasaaq aadan cawaale labada boos oo bannaan ee ku taalla caymiska ay faadumo sheegatay inay iyada khaas u leedahay cabirkeeduna yahay labaatan afartan mitir lagu dhuftay inay faadumo khaas u leedahay wuxuuna ku jawaabay labada boos waxay ka mid ahaayeen dhulkii la dhaxlay markii mudaciyadda faadumo axmed cali la weydiiyey labada boos ee caymiska ku yaalla oo iyadu ay sheegatay inay khaas u leedahay dhaxalkii la qaybiyey in lagu soo daray iyo in kale waxay ku jawaabtay faadumo dhaxalka waa la soo geliyey laakiin waan ka xishooday in aan ka hadlo ee kuma qanacsanayn intaa kadib maxkamaddu waxay labada dhinac ay u bandhigtay arrintaas sulux inay ka galaan maadaama ay yihiin dad wada dhashay oo qaraabo ah wayna aqbaleen suluxaas waxayna maxkamadda horteeda keeneen shan nin oo akhyaar ah oo soo sulxa waxayna ku soo heshiiyeen qodobadan soo socda kow guriga dhisan ee hurwaa ku yaalla uu degan yahay hadda cabdirasaaq iyo labada boos oo bannaan oo hurwaa ku yaalla oo horay loo iibiyey inay yihiin hantida laga dhexlaayo maxamed aadan cawaale oo wadarta guud lagu qiimeeyey lacag dhan afartan iyo shan kun iyo sideed boqol labo labada boos qodobka labaad waxaa weeye labada boos oo lagu heshiiyey labada boos oo caymiska ku yaalla iyo gurigii horey loo gaday oo buurixuubay ku yaalla in ay faadumo khaas u leedahay dhaxalna aysan ku jirin saddex qodobka saddexaad in qaybtii ku soo aaday aabbe aadan cawaale dhaxalkii uu ka dhaxlayay wiilkiisa maxamed aadan cawaale ay tahay toddoba kun lix boqol soddon iyo saddex dhibic saddex qodobka afaraad lagu heshiiyey faadumo in ay ugu darto dhaxaltooyada aabbe aadan cawaale sulxu ahaan lacag dhan sagaal kun saddex boqol lixdan lix dollar dhibic toddobo qodobka shanaad ee ugu dambeeya lagu heshiye waxaa weye in lagu wareejiyo faadumo iyo ilmaheeda guriga ku yaalla hurwaa oo hadda ay degan yihiin cabdirasaaq aadan cawaale iyo walaalihiis iyaguna ay ka baxaan gurigaas magacyada akhyaartii labada dhinac soo suluxday waxay kale yihiin kow sheekh xasan maxamuud cabdulaahi xasan cadde labo sheekh xasan sheekh aadan cabdulle saddex sheekh maxamuud xaaji yuusuf geele awowe afar cabdirasaaq xaashi cabdulle shan maxamed cabdulaahi sheekh maxamuud xukun intaa kadib maxkamaddu markay aragtay suluxaas labadii dhinacna ay raalli ku noqdeen maxkamaddu waxay u aragtay suluxaas mid waafaqsan shareecada islaamka wayna ansixisay xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday sulux manaajida loo askoday suuratu nisaa aayadda boqolatiy sideed sunan lkubra lilbayhaqi majaladka lixaad safxada boqol iyo lix sharxu sunan lilbaqawi majaladka sideedaad safxada laba boqol iyo lix sunan utirmidi majaladka saddexaad safxada lix boqol labaatan iyo lix warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dad gaaraya boqol kun ayaa waddanka jarmalka ugu dhintay cudurka coronavirus faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed cali wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa ku waramaya in cudurka coronavirus uu weli halaagba aan ka geysanayo waddanka jarmalka oo ka mid a dalalka dhaca qaaradda yurub tirakoob argagax ku beeray malaayiin qof oo reer galbeed ah ayaa habeenkii xalay ka soo baxay dowladda jarmalka wuxuuna tirakoobkan bannaanka soo dhigay halista uu cudurka coronavirus u geystay bulshada ku dhaqan waddankaas macahadka robert coog ee rasmiga ah ayaa warbixin cusub ku sheegay in dad ka badan boqol kun oo ruux ay jarmalka ugu dhinteen cudurka coronavirus halka malaayiin kalena uu soo ritay shalay oo keliya ayuu coronavirus ku dhacay toddobaatan kun oo ruux waana tiradii ugu badneed oo maalin qura laga diiwaangeliyo gudaha dalka jarmalka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda baarliin ayaa ugu baaqday dadweynaha inay u hoggaansamaan awaamiirta caafimaad ee dalbanaysa in la kala fogaado wadamada qaaradda yurub ee uu corona halista ba-an ku hayo ayaa kala ah ingiriiska talyaaniga faransiiska sbain iyo jarmalka waana khasaarihii ugu badnaa ee reer yurub kasoo gaara cudurkan safmareenka ah tan iyo wixii ka dambeeyey daacuunkii madooba oo yurub ku dilay boqolaal milyan oo qof warkii subax waad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa